بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله فصل والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء والمرأة gabadhu tukhaalifu rajula ninka way khilaafaysaa fii khamsati ashyaa shan shay ayay ku khilaafaysaa farajulu ninka yujaafii mirfiqayhi labadiisa xusul wuxuu ka fogaynayaa can jambayhi labadiisa dhinac waa markuu sujuudayo wa yuqilu baطnahu calooshiisana kor ayuu u qaadayaa can fakhidayhi cajaradiisa ayuu kor uga qaadayaa fi rukuuci rukuucda dhexdeed wasujuudi iyo sujuudda wayajharu ninku wuxuu la jahrayaa fii mowdici اljahri mowdica lala jahraya qiraa'ada waa la jahrayaa waidaa naabahu shay-un hadday wax ku soo darriyaan fi salaati salaada dhexdeed sabbaxa ninku waa tasbiixsanaya wuxuu leeyahay subxaana allah wa cawratu rajuli ninka cawradiisana maa bayna suratihi waa inta u dhaxaysa xundhurtiisa wa rukbatihi iyo jilibkiisa jilibkay xundhurta inta udhexaysa ayaa waxay tahay cawratu rajul macnaha shantaas arrimoodba dumarku waa uga duwan yihiin buu leeyahay ragga waalmar'atu haweenayduna tadumu bacdahaa qaarkeed waxay u dumaysaa ilaa bacdin qaarka kale ninka meesha xusulladiisa uu dhinacyada ka dheeraynayo ama cajaraxusulladiisa uu ka fogaynayo dhinacyadiisa calooshiisa uu kor uga qaadayo cajaradiisa ayadu wuxuu leeyahay sidaa ma ahan yadumu bacdahaa ilaa bacdin qaarkeed qaarka kale tadumu bacdahaa ilaa bacd xusulladeeda dhinacyaday ku dhajisanaysaa ka fogayn maysa dhinacyada xibnaheeda way isku soo dumaysaa watakfidu watakfidu sawtahaa codkeedana hoos ayay u dhigaysaa bixadrati rijaali alajaanib ragga ajaanibta ah xuduurkood ragga ajaanibta markay xaadir yihiin codkeeda hoosay udhigaysaa fi lqiraa'a waidaa naabahaa shay-un hadday wax ku soo darriyaan ayadu fi salaati salaada dhexdeeda safaqad gacmaha ayay isku dhufanaysaa wa jamiicu badani lxura gabadha xorta ah jirhkeeda dhammaantii cawratun waa cawra ilaa wajhaha wa kafayha ilaa wejigeeda iyo labada calaacala mooyaane waalamatu addoonta karajuli waa ninka oo kale addoonta cawradeeda waa ka cawrati rajul ninka cawradiisao kale maa bayna sura ila rukba sheikhu raximahullah fasligan wuxuu u caqidiyey farqi u dhexeeya bayna arijaali waannisaa fi salaa markii salaada la joogo waxyaaba ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarka ragga iyo dumarka waxyaaba badan ay ku kala duwan yihiin fi shariica alislaamiya laakiin sheikhu raximahullah si guud uga hadli maayo ee wuxuu ka hadlayaa gaar ahaan fi salaa waxay ku qaydan tahay salaada ma ahan fii kulli almasaa'il ma ahan ama haddii la yidhaahdo axkaamta sharciga o dhan furuuqda ragga iyo dumarka udhexeeya intaan waa ka badan yihin waxaana jira kitaab mujalad ah oo alifay nin mucaasira oo cinwaankiisu yahay altamaayuz bayna alrajuli walmara fi lislaam waa kitaab aada u fiican jawaanib fara badan oo ka hadlaya oo furuuqda udhexaysa ragga iyo dumarka fi ahaara fi salaa fi siyaam fi jamiici lmasaa'il uu ku faahfaahinaya mowdic walba ama baab walbo abwaabta cilmiga ka mid ah hadduu jiro farqi u dhexeeya ragga iyo dumarka waa sheegaya mujalad weyn way riyaad saalixiinka oo kale la eg xajmigiisa laakiin sheikhu raximahullah cinwaankan ama fasligan wuxuu ugu talagalay farqiga u dhexeeya ragga iyo dumarka fi salaa waxay ku qaydan tahay fi salaa salaada dhexdeed asalku waxaa waaye rag iyo dumar inay wadaagaan axkaamta sharciga guud ahaan markii la leeyahay meeshaan ragga dumar waa ku kala duwan yihiin maxaa lagu kala duwayaa waa bidaliil wa ilaa asalku waa isku mid annisaau shaqaa'iqu rijaal saasuu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam rag iyo dumar waa wada dhasheen waa isku mid markii axkaamta sharciga laga hadlayo ilaa wixii sharcigu ku kala duway mooyaane salaada markii la joogo nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhahda salluu kamaa ra'aytumuunii usallii dumarku ma soo gelayaan amarkaa salluu waa soo gelayaan ragga dumar waa la wadaagaa tukada sidaad aragteen anugu u tukanayo idan kayfiyada iyo sifada nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu daydo ragga dumarba waa ku waajib fuqahada qaara marka waxay sheegeen inay jiraan furuuq u dhaxaysa rag iyo dumarka markii salaada la joogo furuuqdaas oo sheikhu ka hadlaya masalada koowaad wuxuu yidhi farajulu ninka yujaafi mirfiqayhi xusulladiisa wuxuu ka dheeraynayaa can jambayhi dhinacyadiisa inuu xusullada dhinacyadiisa ka dheeraynayo waa waadix waana mas'ale adilo leh xadiid cabdillaahi bni buxayna ayaa u daliila oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه نبي صلى الله عليه وسلم وحو هادو تكنيو مد قعمه سكلفوغية إلى أي موقتو بياض إبطيه كالكلذي سعدان تودا إلى كالكلذي عدان تودا أي موغدان حس الذي سوحو كفوغينا يلين عيدا تاوى حديث كاس عبد الله بن بحينا والدليل وانا سنه in xusullada dhinacyada laga fogeeyo wa yuqilu banahu yuqilu macnaheedu waa yarfacu kor buu u qaadayaa badnahu calooshiisa can fakhidayhi cajiradiisa ayuu kor uga qaadayaa fi rukuuci wasujuud rukuucda iyo sujuudda dhexdeed xadiid abi xumayd asaacidi radia allahu canh wuxuu yidhi waidaa rakaca amkana yadayhi min rukbatayhi hadduu nebigu rukuuco calayhi salaatu wasalaam amkana yadayhi gacmihiisa ayuu wuxuu makinanayay min rukbatayhi jilbihiisa labadiisa jilib uma sahara dahrahu kadibna wuxuu qalloocinayay dhabarkiisa waa qalloocinaya laakiin qalloocaasi maaha inuu hoos u wada foorarsanayo laakiin waa toosinayaa horaana ugu soo marnay fii sifati salaati nabiy calayh isalaatu wasalaam in markii la rukuuco madaxa iyo dhabarka la rabo in la simo fi rukuuc xadiid cabdi abi mascuud radia allahu canh waxaa ku jirta inuu yidhi falamaa rakaca jaafa bayna ibtayhi markuu rukuuco jaafa bayna ibtayhi wuxuu ka fogaanayay ama uu dheereynayo kelkelihiisa intuu udhexeeya macnaha xusullada ayuu dhinacyada ka dheereynayo marka ninku calooshiisa xajirada kor uga qaadaya xusullada dhinacyada u ka dheeraynaya sidaas uu tukanaya dumarka ma ka duwan yihin mase kama duwana asaa sheegi doonaa wayajharu fii mowdici ljahri wuu la jahrayaa qiraa'ada mowdica jahriga meesha lala jahrayo waa la jahraya horaan usoo marnay waatuu yidhi aljahru fii mowdicihi walisraaru fii mowdicihi oo waxay ka mid ahayd min hay-aati salaa halkan dumarka ma ka duwan yihiin sida sheikhu sheegay wuxuu yidhi bixadrati lajaanib way ka duwan yihiin laakiin haddaysan ajaanib joogin ma ka duwan yihiin maya haddaysan ajaanib joogin kama duwana oo way la jahraysaa qiraa'adii laakiin haddii rag ajaaniba joogaan wuxuu leeyahay waa siraysanaysaa waidaa naabahu shayun fi salaati sabaxa hadday salaadda wax kusoo darriyaan hadduu shay kusoo darriyo salaada ninka waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo subxaan allah arrintaasina nebigu sala allahu alay wasalam waa ka hadle oo wuxuu yidhahda hadday wax idinku soo darriyaan man man raabahu shayun fii salaatihi falyusabbix qofkay wax kusoo darriyaan salaadiisa falyusabbix ay subxaan allah ha yidhaah wuxuu kaloo yidhi inama atasbiixu lilrijaal wاtasfiiqu lilnisaa raggu waxay leeyihiin tasbiix subxaan allah dumarkuna waxay leeyihiin atasfiiq macnaha inay sacbada isku garaacaan ina gacmaha isku dhuftaan ayagoo markaa baraarujinaya imaamka hadday salaada wax uga soo dari waa sahwiya maalan imaamka imaamku markuu sahwiyo rag iyo dumarna ay ku gadaal tukanayaan dumarka waxaa laga rabaa atasfiiq ma aha inay subxaan allah yidhaahdaan raggu laakiin waxay leeyihiin subxaan allah marka gabdhaha la leeyahay inama watasfiiqu lilnisaa waa bixadrati alrijaal waa markay rag ku tukanayaan meeshaas ama haddii wax qofka wax dujinayo yahay qof dumar ah jamaacada dhammaantoodna waa dumar ma u baahan yihiin tasfiiq mase subxaan allahi bay leeyihiin markaa markaa subxaan allahi bay leeyihiin waa ku kala duwan yihiin macnaha markaasi kuma kala duwano subxaan allah bay leeyihin laakiin hadday rag ku gadaal tukanayaan markaasoo kale subxaan allah ay dhihi maayaan sida masjidku nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam rag iyo dumarba waa la tukanaayeen dumarkuna qaybaha dambey ku tukan jireen ragguna qaybaha hore markii sahwi dhacay ama nebigu sala allahu calayhi wasalam uu soo galay sahwi kalama dhicina rasuulkaa yimid ayadoo abubakar imaam yahay saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay rabeen inay baraarujiyaan abuu bakar inuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay gudagaleen inay sacbada isku garaacaan abu bakr radi allahu canhu gadaaluu soo fiirshay waa iltifaaduu sameeyey markaasuu arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu ishaaray makaankaaga ku sugnow macnaa sii wad salaada abu bakr radi allahu canhu gadaal gadaal uu soo baxay safkuu soo galay nebigu hormaray calayh isalaatu wasalaam markuu salaada rasuulka ka baxay ayuu yidhi abu bakrow maxaa kuu diiday inaad dadka dujiso markaan kuu ishaaray markaasuu yidhi maa kaana libni abi quxaafa an yusaliya biاnnaas bayna yaday rasuuli اllaahi sala اllahu alay wasalam ibn abi quxaafa xaq uma lahan inuu dadka dujiyo nebiga hortii calayhi salaatu wasalaam saxaabadii kalena nebiga alay slat slam wuxuu ku yidhi hadday wax idinku soo darriyaan ama wax sidaan oo kale wax idinku dhacaan waxaa laydinka rabaa buu yidhi inaad tasbiixsataan yacni subxaana allahi dhaha inama tasbiixu lilrijaal wa tashiiqu lilnisaan meeshaanna way ku kala duwan yihiin rag iyo dumarka marka imaamka la baraarujinayo ama la tambiihinayo raggu subxaana allah bay ku baraarujinayaan dumarkuna bitashiiq wa cawratu rajuli maa bayna suratihi wa rukbatihi cawrada ninka waa xundhurtiisa iyo jilbihiisa inta udhaxaysa gabadhu cawradeedana waa jirhkeeda dhammaantii ila alwajha walkafin asaa sheegaya wuxuu yidhi walmar'atu tadumu bacdaha ilaa bacdin qowlkiisa walmar'atu tadumu bacdaha ilaa bacdin muxuu cagsi ku yahay midii kooweed qodobka koowaad ee uu ku sheegay in ragga looga baahan yahay oo ah farajulu yujaafii mirfiqayhi can janbayhi cagsiga dumarku waa cagsi oo wuxuu yidhaha tadumu bacdaha ilaa bacdin masaladan muxuu u cuskanayaa sheikhu raximahullah iyo culummada ku waafaqsan masaladan waxaa jira xadiid uu alimaam abu daawud raximahullah uu ku sheegay fii kitaabihi almarasiil ma aha fii sunanihi kitaabkiisa leera almarasiil ayuu xadiidkaa ku soo saaray yaziid ibni abi xabiib oo taabiciya ayaa wuxuu sheegay in nebigu sala allahu calay wasalam uu soo maray cala imra'atayni tusalliyaan ana nabiy sal slam mara cala imra'atayni tusalliyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray laba dumar ah oo tukanaya faqaala wuxuu yidhi idaa sajadtumaa haddaad sujuudaan fadummaa bacda allaxmi ila alardi fadummaa duma oo u geeya bacda allaxmi hilibka qaarkii ila alardi dhulka macnaha dhinacyada dhulka ha ka fogeynina oo dhinacyada dhulka ku dhajista isku aruura macnaha jirhkiinna isku dhajiya oo xusullada ha ka fogeynina dhinacyada fa ina almar'ata fii dalika maxaa yeelay gabadhu arrinkaasi laysat karajuli ninka lama mid ahan gabadhu ninka lama mid ahan markii masaladan la joogo sidaasaa nebigu yidhi buu yidhi calayh isalaatu wasalaam yaziid ibn abi xabiib saxaabi ma ahan xadiidkaani muxuu noqonayaa waa mursal alimaamu albayhaqi raximah llah xadiidkan ayuu soo saaray laba dariiq laakiin labada dariiquu ku soo saaray mid walboo ka mida waxaa ku jira nin matruuga labada dariiq mid walboo ka mida waxaa ku jira nin matruuga xadiidkan marka waa xadiid aan sugnayn waa xadiid daciifa lidaalika ma jiro xadiid saxiixa oo ku soo arooray masaladan in ragga iyo dumarku masaladan ay ku kala duwan yihiin haddaan uusan jirin daliil saxiixa asalku waa maxay in rag iyo dumar isku mid yihiin fii axkaami salaa sida saxiixa waxa waay marka gabadhu xusulladeeda dhinacyada way ka fogeynaysaa karajuli sida ninkoo kale masaladaasna farqi jira maaha farqigan sheikhu sheegay waa farqi daliilkiisu daciif yahay daliilka loo cuskaday waa daliil daciifa oo aan nabiga ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam ibnu xasm raximahullahna sidaasuu rajaxay wax farqiya inaysan jirin bayna arajul walmara wuxuu yidhi maxaa yeele wax daliila ma lahan buu yidhi wuxuu sheegay wax daliil inaan loo haynin farqiga la sheegay maxaa yeele daliilka ku soo arooray waa daliil daciifa oo aan nebiga ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam walmar'atu tadumu bacdaha ilaa bacdin daliil ma lahan sidaas darteed walmar'atu tujaafi mirfiqayha can janbayha xusulladeeda waxay ka fogeynaysaa can janbayha waa ka rajul ninkay la mid tahay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ilaaqaas iyo amarkaas guuda nebigu bixiya calayhi salaatu wasalaam ayay soo gelaysaa nebiga soo dhinacyada kama fogeyn jirin xusullada amarkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay la imaanaysaa rasuulkay ku dayanaysaa sida ragga oo kale watakfidu sawtaha bixadrati rijaali اlajaanib codkeeda hoose u dhigaysaa bixadrati rijaali اlajaanib waxay ku cileeyeen khashyata alfitna fitna looga baqaya awgeed gabadhu hadday keligay tukanayso ama qofka uu keligay tukanayo ama rag ha noqdo ama dumar qiraa'ada fi salaati اljahriya ma la jahrayaa mase waa siraysanayaa keligiisuu tukanaya waa munfarid imaam ma ahan waa soo marnay naftiisuu maqashiinaya ma tashwiishinaya dadka kale qadar naftiisa uu ku maqashiin karo ayuu kor u qaadaya maaha inuu la jahrayo oo dadka hariirihiisa ku tukanayo uu maqashiinayo haddii marka gabadhu ay tahay munfarida oo keligeed ay tukanayso ma ku kala duwan yihiin ayadii ninka masaladan kuma kala duwanaa nafteeday maqashiinaysa sida naftiisa u maqashiinayo laakiin hadday imaamo tahay oo ay dujinayso dumar ay dujinayso dabcan rag ajaaniba ma dujin karto imaamna uma noqon karto laakiin hadday dumar dujinayso ama sida culammada qaar ay qabaan ay dujinayso rag ay maxram u tahay ayadu waa ka qur-aan fiican tahay waa ka aqoon badanta maala xagga qur-aanka taraawiixa la tukanayay ayadu waa ka yani qur-aankai xifdisanta asna ma yaqaano culamada qaara qaba inay dujinayso imaam u noqon karta markaa asigana uu ku gadaal tukanayo markaasoo kale codka kore u qaadaysaa soomaan hadday imaamo tahay laakiin bixadrati rijaali alajaanib haddii fidna looga baqay waxay leeyihin codka hoose u dhigaysaa meeshaasaa farqiga ka soo geli karaa uu sheikhu sheegaya raximah ullah ama hadday keligii tukana keligeed ay tukanayso waa ka rajul kuma kala duwan cod yacnii nafteeda ay maqashiinaysaa laakiin sheikha raximah ullah madhabkiisa waxaa waaye qofka munfaridka ah fi salaati aljahriya qiraa'ada waa la jahrayaa haddii la yidhaha marka qiraa'ada waa la jahrayaa sida madhabka mualifku yahay raximah ullah meeshaa marka farqiga udhaxaynaya soo maa ilan ayadana way saraysanaysaa buu leeya codka ragga ajaanibta maqashiin mayso asigana waa la jahraya laakiin sida saxiixa qof walba ama rag ha noqdo ama dumar codka yani qiraa'ada naftiisao maqashiinaya dadka dhan gaarsiin maayo waidaa naabaha shayun fi salaati safaqat haddii salaadeeda wax ku soo dariyaan safaqat xadiidkan kusoo marnay inama tasbiixu lirijaal wa tasfiiqu lilnisa farqigan waa farqi saxiixa oo xadiidkaasa u daliila wajamiicu badani اlxurati cawratun gabadha xorta ah jirhkeeda dhammaantii waa cawro ilaa wajhaha wa kafayha ilaa wejigeeda iyo labadeeda calaacal mooyaan sheikhu raximah اllah wuxuu ka soo reebay alwajhu walkafa wajhu lmara ma cawra mase ma ahan waa masalo khilaafiya oo culammadu aada iskugu khilaafeen madhab alxanaabila waxaa waaye wejigeeda inuu cawro yahay jirkeeda o dhan waa cawray leeyihin xataa wejigeeda sidaa darteed ayaga waxay waajibinayaan inay gabadha wejigeeda asturto laakiin in badanoo culimmada ka mid ah waxay qabaan wajhulmar-a inuusan cawro ahayn masaladan khilaafkeeduna casrigan waa badnaa oo culammada mucaasiriinta waa isku khilaafeen mu-alafaadana laga alifay la isku radinayo oo qolo walbaahi ay u nusraynaysa qowlka ay qabaan sheikhu اlalbani raximah ullah asiga wuxuu qabaa inuusan wejiga gabadhu cawro ahayn sidaa darteed wuxuu leeyahay maadaama wejigeeda uusan cawro ahayn inay wejiga daboolatahay waa sunna mustaxaba waajib maaha culamada qaar ka midana waxay ihahdeen waa waajib uu ka mid yahay ibnu baaz ibnu cuthaymiin culamo fara badan guud ahaan culamaau annajd walxijaaz waxay isku waafaqeen ayagu in wejiga daboolidiisa uu waajib yahay sababtaa waxay yidhaahdeen wejigu waa maxalu ziina waa meesha quruxda waxayna yidhahdeen waxa wax fidneeyo ugu badan waa wejiga saas darteed wejiga waa inay daboosho waa waajib xagga adilada markii la aado adiladu waxay u nusraynaysaa ama ay tusinaysaa in wejiga dabooladiisa ama wejiga inuusan cawro ahayn sida raajixa wejiga cawro maahan laakiin waa sunna mustaxaba in gabadha wejiga ay daboolato inay sunno tahay ma diidana sheikhu اlalbani raximah ullah bal wuxuu leeya waa sida afdalka waa sida afdalka sidaasaana saxiixa sida afdalka inay tahay in wejiga la daboolo laakiin waajib miya mase ma ahan waajib ma aha axaadiidta tusinaysa waxaa ka mid ah inuusan waajib ahayn xadiidkii alfadl bn cabaas radia allahu canhu qisadiisa fadli bni cabaas oo nebiga calayhi salaatu wasalaam fan gashan oo gadaal ka saaran gaadiidka nebiga ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u timid gabarh su-aal weydiinaysa fadli bni cabaas radia allahu canhu gabadhii baa cajabisay markaasuu fiiriyey nabiga alay salatu wasalaamna wuxuu leexinaya wejiga fadliga wejigiisu leexinaya asna wuxuu- asna waa fiirinaya nabiguna waa ka celinaya calayhi salaatu wasalaam culammada sheikhu albani oo ka mid ah waxay yidhahdeen hadduu wejiga gabadhu u daboolnaa maxaa cajabin lahaa gabar wada daboolan muxuu ka arkayaa inay qurxoon tahay inaysan qurxoonayn uma jeedo wax keenaya ma lahan inuu sii fiiriyo nebiguna ma dhihin calayh salaatu wasalaam wejigaaga xir ama wejigaaga dabool dadka ha ku fidnayne muusan dhihin laakiin asiguu jeediyey oo wuxuu amray inuu ka jeesto sidaasoo kale anas ibni maalik radia allahu canhu ama xadiidkii markuu ka hadlayay nabiga calayh salaatu wasalaam inuu dumarka amray inay wax sadaqaystaan uu sheegay fa inii ra'aytu kuna akara ahli الnaar wuxuu idhahday faqaamat imra'at safcaau اlkhadayn waxaa istaagtay haweeney dhammannadeedu ay madow yihiin macnaha xoogaa waa laablaabka qofka markuu da-da yahay macnaa haweeney weyn baa istaagtay buu yidhi haddii wejigeedu daboolan yahay muxuu ku arkay labadeeda dhammaan muusan arkeen adilo noocaasa oo fara badan ayuu sheikhu lalbani u daliishaday in wejiga daboolidii aysan waajib ahayn arrinta culammada qaar ay ka hadleen oo ay yidhaahdeen fitna ka dhalanaysana sheikhu albani wuxuu uga jawaabay ha la xaqiijiyo inay fitna ka dhalanayso hadday fitna ka dhalanayso liajli fitna markaas loo waajibiyey laakiin asalku waajib miya mase ma ahan asalku waajib maaha asalku waajib maaha sheikhu raximah llah waa soo reebay ilaa wajhaha buu yidhi waana sida saxiixa ilaa wejigeeda mooyaane dhammaan waa wada cawra ilaa wajhaha laakiin markay salaada tukanayso wejiga waa faydaysaa wa kafayha iyo labadeeda calaacalood labada calaacalna ayaguna cawro maaha markii laga hadlaya dhanka cawrada fi salaa farqiga u dhexeeya soo maahan bayna arijaali waannisaa farqiga u dhexeeya waa waadix alwalamatu addoonta karajuli waa ninka oo kale walmaratu walamatu karajul waa fi salaa salaada dhexdeed ama fi khaariji salaa waxay yidhahdeen culamada qaar waa kalxura oo waxay la mid tahay gabadha xorta markii salaada aan la tukanayn laakiin fi salaa waxay yidhahdeen waa karajul cawradeeda waa cawratu rajul waa maa bayna sura warukba xundhurta ilaa jilbaha inta udhaxaysa wa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin